golaha guurtida somalilan ayaa fadhiya ay ka yeesheen xeerka la dagaalanka kufsiga ay hore u ansixiyeen golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaas iyo siday u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raacay in xeerkan siday hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta walow aanay raacinin caddaymo iyo qodobo gaar ah oo ay ku tilmaameen arrintaasi waxaanay badankooda ku doodeen in xeerkani u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaarkoodna ay soo jeedeen in la laala gebi ahaantiiba gunaanadkii ayaa guddoomiyaha golaha si saleebaan maxamuud aadan uu magacaabay guddi soo darista xeerkan islamarkaana golaha ku soo celiso wixii uga soo baxa iyaga haddaba xeerkani muxuu yahay halkee ayuu abbaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtooda u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hordhigay kusimaha agaasimaha dalladda ururada haweenka ee somalilan ee nagaad mustafe axmed oo dalladoodu ka mid ahayd ururada rayidka ah ee arrintani sida dhow uga shaqaynayey horta xeerku maanta muu dhalanine waxaa laga soo shaqaynayay tan iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii oo markii u curtay ahayd lixda gobolba oo xeerka keliyaata ee somalilan lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dabeedna layidhi ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo mxua bulshada qayb ka midi waxay ku leedahay door bay ku leedahay waanay ku darsadeen waana la xanaftiray shareecadana waa lagu waa la waafajiyey oo wuu ku salaysan yahay marka dee ma jiro hal qodob oo ka mid ah oo shareecada kasoo horjeeda oo xeerkaa ku jira waanaan muxuu ahaayey dee diyaar u nahay bal haddii uu ku jiro in dee la wada arko laydha qodob hebel baa ayaa ka hormara shareecada ma jiro taas muxuu ahaayey anaa bulshada somalilanna u damaanad qaadayna muxuu ahaayey dee waa xeer la xanaftira weeyaan oo muddo dheer qaatay samayntiisa iyo diyaarintiisu geesta kale ururada ka howlgara arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmada ay mudanayaasha golaha guurtida qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabogaryaqaan guuleed axmed jaamac bismi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta marka u horreysa waxaan jeclayn carabka ku adkeeyo dastuurka somalilan wuxuu ogol yahay wixii diinta islaamka ka hor imanayaan mar haba lagu dhaqmin dadka reer somalilan jooga golaha wakiiladu ka mid yihiinna waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shareecada islaamka waafaqsan aan kana hor imanaynin annagu mabda aanu ka duulayna runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta u waaweyn ee ilaahayna mamnuucay diinta islaamkuna kasoo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuucay leeyahay dadka yaan loo xoog sheegani ma jirto marka waxaan qabaa isfaham weyn weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo dooddii aan dhegaystay aad iyo aad bay u kala duwan yihiin haddaad doodda dhegaysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax ka leeyahay xeerkii haddaad dib u akhridna xeerkii kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlaya mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneyn iyagoo sheegeen diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabo in kufsiga iyo sinadu ay kala duwan tahay islamarkaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xukunadooduna ay kala duwanaadaan waxa weeyaan dunuubta shareecada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba noocu gaaru waafaqsan yahay tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacan xeer baa lagaga hadlaya kufsigana xeer baa lagaga hadlaya xeerkani wuxuu gaar u yahay kufsiga oo macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogayo loo xoog sheeganayo dee runtiina isku mid kama dhigi kartid qof laba qof oo isogoliyo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shareecada islaamka horteedana kama sinna dadka la kufsanayo dhibta loo geysanaya dad shisheeya ama waa hablaheenni iyo dadkeenni marka baahidu waxay ka timi war hablaheenni iyo dadkeenni ma ka ilaalina dad inaga mida oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku samaynayaani way kala duwan yihiin eeg lama laha diintii baaralal wax la midoo la siman hala sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysaaan buugga ku qoranno maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteennu si ay ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistamkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinac socdo lama doonayo diintaa xaaraantinimaysay iyada inuu ku faraxsanaysa ay kufsiga u xaaraantinimaysay in loo xaaraantinimeeyo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacayee in la soo qabto dabeedna maxkamad la geeyo la xukumo intaas in yaroo sahlan baan anigu arka in lagu murmo inuu baahan maa dhinaca kale xeerkani hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaadhiyey islamarkaana bulshadu qayb ka ahayd sida uu qabo mustafe axmed walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqaysa somalilan aad buu u badan yahay riboodkii ay soo saareen xer ilaalintu sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaa wiigiiba laba kufsi ka dhacaan somalilan heerka kufsiga somalilan aad buu u sarreeya waxaana dareemi karaya uun cidda ka shaqaysa gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxaan waxaa xallin kara uun xeer waad og tahay oo somalilan kufsiga waxaa lagu xaliyaa saddex xeer xeerkii shareecada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale ciqaabta guud muxuu ahay saddexda xeerba saddex waxbay ka kala leeyihin laakiin xeer mideeya oo culaysiiya si dhibaatadan loo baabi'iyo somalilan kama maranto walaal xeerkani ma yahay markaa xeerkii saddexdaba midaynayey ee marka hadda aad tiri intaas sanaa laga shaqaynayey Een, walaal haa xeerkan dee muxuu ahay golaha baarlamanku ka curtay oo waday Een, annana waanu taageeraynay xeerkan markii la sameynayay shareecada la waafajiyey dabeedna waxaa laga soo saaray xeer saddexdaa xeerba ka turjumi karo midaynaya oo somalilanna dan u ah inta badan falalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falalka ka dhaca somalilan walow ay kala badan yihiin inta kufsi dhacda iyo tirada la diiwaangeliyo ee soo gaadha goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedaysanayaasha ah ee sharciga lala tiigsado waxaa u dambeeyey oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqaynayey kufsi ku dhacay gabadh yar oo lix sano jirtay taasoo xaaladeeda caafimaad halis gashay kaasoo eedeysanihii falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waatan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaaniday toddobaadkan oo ka warramaysa sidee wax u dhaceen inantaydayru horta da-deedu waa lix jir waxay ahayd maalin jimcaa waxayd bishii koowaad shanteedii waxaan joogay gurigayga inantayda anaa toosiyada hurudda qashin baan daadinayay bacdeen qashinka iga soo daba qaaday gurigaana soo wada galay dayrku waa furnaa dayrku ka dhex qaatay Een, kabacdi waxa dhacday inantii oo heysay magaca fifteen minutes kabacdi ayay soo gashay waxay ku tiri inankii jaarka ayay qaatay de waan la yaabay caqligal bay noqon weyday waxaan arkay dhibtii inanta ku taalay kabacdi waxaan tegay saldhigii kabacdi waxaa dhacday in hash- hawshii maxkamadaanu isla galay maxkamaddii ay gaadhay markii dambe adu garsooro fiican baanu helay alxamdulilah xaquu garanayay siduu xaqa uu dhaca siduu xaqa ahaabuu noogu qaaday kiiskii Een, wuxuu igu xukumay ninkii sagaalo sannadood oo xadhigaya xaqeedii waxaanan uga mahad celinaya garsooraha maxkamadda hargeysa axmed dalmar ismaaciil oon leeyahay xaqaad garatay alle ha ku garansiiyo laba bilood iyo toban cishuu kiisku socday bishii kooba bishii labaad bishii saddexaad shan iyo tobankeediina wuu soo gebagaboobay ilmahaagiiyo lix jiro lagaala hoos baxay ninkii kuf een, kufsaday welibana kufsi kalkaal kalena uu kaga sii jiro dhib badan baa jirta xaaladeeda caafimaad imika waa sidee alxamdulilah xaaladeeda caafimaad hadda way ii fiican tahay maasha allah inkastuu dhib badani soo gaadhay golaha guurtida ayaa guddida ay u saareen inay dib eegis ku sameeyaan xeerkani waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hase ahaatee ururada bulshada rayidka ah ayaa iyagu baaqan qaba waxaanu si naxariis leh runtii uga codsanaynaa xubnaha iyaga golaha guurtida aanu sharaf iyo qadarin buuxda u hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akriya anagu ma rabno wax diinta islaamka soo horjeeda xeerkuna diinta islaamka kuma soo horjeeda hableheena si loo ilaaliyo xeerka inta akhridaan ansixiya xeerku waa ilaalo wax diinta ka soo horjeedaana kuma jirto hala akhriyo waxaan ku qanacsaday hadday akhriyaan inaanay inaanay inaanay ka hor imanayn barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa